bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhuwan sidayaala duurfayla jamaafayla waybaa ka dhawaada saana warkada hornama qodobada ka dheegi doontaan wayba kumid ahaa bulshada magaalada baydhabo iyo weybayo hadhawaayana ka dhawaaqow kii shalay baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeeda xarunta qur-aansaarka ee daarul abraar ee baydhabona weyba ku warbiyeena walyaaboyo bulshadan qobadayaga shaqaale dowlada soomaaliya la fasahay obsal ku qaba cudurka coronavirus ciidamada dowladda ayaa howlgalku wadan shabeellada hoose puntland ruujidee shirarka iyo goobonaniska kooyawa madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle weyba isku shaandheyn ka sameeyay golishay wasiirada maamulkii hana kumida shacabka degmada buulaburda u bilaaween wejigii lamaad ee nadaafada degmada kenya iyo sheegdintiya dili xubno ku tirsan al-shabaab akhbaaraadka banaanka ka dheegi doontan dhugunsadayaal warkoybankawina turkiga iyo gargaar caafimaad ay bayaandirtay maraykanka masaajidada kuweyn caalamka iyo geekalanka tukuna salaado jamaada iyo weliba tirada dhimashada korona ee talyaaniga oo kusii badatay tanshiinaha
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaal jamaaco taaragdanaya ka eedanta labaatanka bilo saddexaad maarsa sanadka labada kun iyo labaatanka haanasoy bahaayana qodobadii warka duhurnimo dhugunsadayaal ka dhawaadayoogii oo fisanga bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo weybayo hadhawaayana ka dhawaaqowkii baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed oo shalay magaalada baydhabiyo kaka dhawaaqan guddiga farsamada madabanaan ee howlowka xildhibaanada baarlamaanka faahfaahinta warkooy baninhaye yuusuf sheekh aadam kulistii xildhibaanada baarlamaanka dhamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maalinta shalay haajio taaragda ka beeganayti tuma i sagaalka bili saddaad laman kun iyo labaatanka dhaha ka gebagabay magaalada baydhabo iyo weliba siwiin handhawaayo bulshada ka nool magaalada baydhabo gaar ahaan dhallinyarada magaya waliba dharay xasan maxamed abuukar oo waliba kumid ahaa dhallinyarada reer baydhabo maba eeganka faraxsana xildhibaanadii shalay oo lahuli oo koonfur galbeed lahuli eeganka faraxsana xildhibaanadii hore iyo xildhibaanada hatee farqa eed ugiin shalay waayo sababto xildhibaanadii mari waliba hayanabo haan waliba sagaalu ishan yaa marna firdoosaasay shalday marka haan waliba haan oo sagaalu shantee mayba dasuugana waafiji xildhibaano dasuuga waafiji mayba maleban sida tiridoon yarta ini tayroon baba doonto male inshaalla ali cabdi ismaan xildhibaanada shalay la doortay eedaan bogaadiyo balaaha eedeeda handhawaaya dhawaaya balaasha ugu cani wanaagsan bismillaah maxaa eed barnaamij aad wallaahi xildhibaanada shalay la dhawaayay eedan faraxsanna dhalinyar ahaan anoo kahadaloo dhalinyarada eedan faraxsannima shaqifay la kusugan iyo dadaalfay أنا معايلر محمد عثمان إبراهيم اللي بعناشة اللي دورنا بهارجي إيه دي لان كفر عسماء دور الشيء اللي دور دي ما يبقى اللي ريت عالم أنا رجعت اللي بعنا دي سلي لحق دوا ستولي عربي ابن دوا يفت ما يولي بوا نجح يسد حلو أنا هدر اللي دور بني إيه لان كفر عسماء ولي بانها الشقوة عن ما يولي بلا مصطفى عبد الله حسن كل ولي بطن كان بلياي اللي بعنا دي سلي دور دي koonfur galbeed xildhibaanada lamaad xildhibaanada shubee dowlad goboleed koonfur galbeed eedii handhawaayana eediidan ka faraasano waliba waa xildhibaano xildhibaanada lamaad oo koonfur galbeed eegaligaas waliba xildhibaano dhammaanto dhalinyaro way madaxweyne koonfur galbeed sun eediidan kamaagaana sida fayleysa hooyo xildhibaano eediidan faylo dhalinyaro oo dalka waa uga wadaan marka waliba dhalaan xildhibaanadaas ini waaboonin u doonaan kan rajeena bilaa quraanlaa kulistii xildhibaanada baarlamaanka dhamaada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo eedan guyar baarlamaankii hore oo ka koobanaayay bool afartii sagaal laakiin baarlamaankan lamaad waliba uususuwiin aanhulay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti galeen oo usu waafaqay sida dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed usu gorow intii xildhibaanada dhakweyda sagaale iyo shan mudane gebi ahaanbuu waliba tafsiil naadir ku eh xildhibaanadii baarlamaankii hore xildhibaanadan hadde iyo waliba boolkiiba sagaalan iina aanu dhalinyare oo walhabaradi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti galeen iyo eedlinka ama
warqata kubadii xafiiska wasiirka shaqada iyo arrimo bulshada dowlada federaalk soomaaliya weyba laka sheegay intii la fasaxay shaqaalaho shacabka markii laku reeba agaasimyaalka laku bilaawa waa shalay oo khamiisayti weybana taasi haytay ama sababta lanfasa in laga sheegayo obsalo ku qaba cudurka coronavirus ciidamada dowlada soomaaliya iyo wehliyayan hang amisom iyo weybayo saadooyin laha dhaafay howlgale iyo dhaqdhaqaaqyo ciidankuwadeena deegaano ku darsan gobolka shabeellada hoose ciidamada dhowaan la wareegan deegaanka janaala iyo saraakiil la hogaamiyaasi weybayo sheegan antiyo hadda howlgale kuwadaan meelan dhow degmooyin waa degmooyin gundurwaarey isaasoo kale sablaale meelaso iyo kaxoogayin xubno ku darsan al-shabaab taliyaga ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliyeed sareeyo guuda cabdixamiid maxamed dirir oo ka sugan deegaanada iyo howlgallada ku dareera iyo warbaahinta weyba uusan sheegay inti shabaab iyo bilaabeen untiyo isku farujeng degmooyinka kundurwaarey iyo sablaala inkastoo iyo weli anhelna weerar waa warar mada bannaan oo warkaas xaqiijii kora taliyaga iyo hadalshaintaas kasii dari anti xubno ku darsan al-shabaab ee ka sugnaayeen degmooyinka kunturwaarey iyo sablaala iyo ee umbahan dhinaga deegaanada gobolka jubbada dhexe waana iyo maamulayeen inta badan shabaaba ciidanka dowladda iyo hore aan lagu wareegan qaybo kumida gobolka shabeellada hoose weybana meeliinka dambeeye ooyuu qobsadan yahay tayjanaala weyba weli dareere qorashayaal iyo ciidamada dowlada kala wareegahayan degmada bu-aala ee gobolka jubbada dhexe xarunta qur-aansaarkaee daarul abraar ee fadhisha magaalada baydhabo iyo weyba ayuu ku warbiyeen walyaabo yoon qobadayaan bulshada waa kumar kaleed yuusuf sheekh aadam magaalada badhow weliba kiyaale harumooyin quraan saareedo maalmooyinkadu dambeeye waxaa ka badayaan dad badan oyoo ku ogaadaan ilo bani-aadminka antioo la ildarani xarunta qur-aansaarka daarul abraar oo kumid ah harumooyinka qur-aansaarka kiyaalaha magaalada baydhabo murul boogati idaacadda warsan iyo weliba xarunta daarul abraar unkuhorantii warsan unku warbiyey bulshada walaayahan qobadaasa maamulaha xarunta daarul abraar sheekh axmed nuur bismillaah alxamdu lilah wasanaa billah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ka macsan iyadu may bahna booqatay saxaafadda gaar ahaan idaacadda warsamaana booqatay may bah booqdeena xarunta qur-aansaarka ee daarul abraar maasha allah xaruntan waa xarun qur-aansaareeyo nabiga lagu daawaye qur-aanka sunnada rasuulka salawatullahi aleyhi wasalam iyo daawadareeda xilka daawaye saasoo kale walaa xarun kale kala tacaalayo mayba ka mid ah sida jinniga sixirka umursabyaanka dabeelle dadku wiino hamiiska kaadiyow infectionka waxyaabahaas xaruntalka daaweyn saasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala iyo caafimaadka dhiibo caafimaad xuma mahayna dad badan xarunta ilaahay ka caafiyo dhanaga kale maamulaha usoo hadalshaysii wadadi iyo weliba isa tilmaamay intii xaruntii ee dhisinta lamasana waana isa tilmaamay intii ee kuhorgalaas haana kumida gobolada dalka sidoo kale maamulaha weliba isa sheegay intii dad badan iyo ka caafimaadeen xarunta xarunto mayba shaqeeyahayte muddo adi lamasana ka dhow iyo shaqeeyahayte waan baydhabo ka shaqeeyahayte saasoo kale xarumo kale mayba kaleenaa sida muqdisho maaragna kismaayo saasoo kale dhoodley saasoo kale balanbale saasoo kale gaalkacyo intaas meelaga xarumo kaleen insha allah dad badan oo xaruntan ilaahay ka caafiyo ma caafina lan oo reer beledka e may jareen dhalinyarahaay tumisisana jari luga jinnaa ku galeen soo garguruday xaruntan inaan gashaanay haddana meenaha maarna ilaahay subxaana wa tacaala isu caafimaadsi usoo dhan lugaasha ka dareer xarunta meenaha isku baahya jare taasoo kale gabaryariyana meenaha oo jarta sideed sano oo kale jarta iyo xarunta linashaani iyo koojiska dhiganyiin quraan saarni daawdhareeda siini ilaahay subxaana wa tacaala ay kooshaan furi saddex bir afkii hirna walmahan eri kasayto quraan saarni maarna daawdhareeda siini caafimaad ilaahay macnaha caafi walaa tiri koogu korna haddanta maaka tiri koogu korna dad badan dhibaato qoobaan kooyaan walaanka khayr badan oo isku daaweeyo waa qur-aanka sunnada rasuulka salawatullahi aleyhi wasalam waay saasoo kale insha allahu tacaala biillahi kariim bulshada may baan sheegay inay diinta isku daaweeyaan qur-aanka iyo sunnada rasuulka salawatullahi aleyhi wasalam isku daaweeyaan taleefanada xarunta kula xiriiri kartaa mayba ka mid ah sida saddex afartan lixdan iyo lix konton iyo shan codkaas way bandambeeyey warbixintii ee yuusufa weli dhugunsidayaal wayba dhugunsida ay tana warkii duhurnimo warsana dowlad goboleedka puntland iyo roojiday intii muddo waa intii muddo ee kulamada siyaasadeed i goobonan iska koyow ee deegaanada maamulka sababo la xiriira ku horseedow ka caabuqa coronavirus madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo amar intii la xoojiye ama la roojiye xaflado sida aroosyada i ahaanu lamid ee weybanusaasoo kala farayo xubno golo wasiirada anti onqobada korna kulama dhammaan dadka ka nool ee deegaanada puntland iyo dadka ku tirsan xukuumadda ayaa ankabaaqayntiyo muujiyan taxadira wiibanasaasoo kale madowinaga ka dhawaaqay intii mudutum ishan bir ee la roojiyey shaqooyinka maamulka dowladda federaalka soomaaliya horeen loo jiriyay duulimaadyada caalamiga ee ankukoyo waa soomaaliya dalka banaanshe iyo se lanku taxdira ama lanku feejignaada cudurka dilaaga ee coronavirus oo markii horaa ku bilaawday dalka shiinaha oo dalal badanna safka marya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo weyba wasaahilkay ku qaaday shan kumid ee golashay wasiirada uu soona magacaabay xubno wasiiro cusub ee wareegtaa kubadda xafiiska madaxweynaga iyo weyba xilkalan ku qaaday wasiirada shalay qorsheynta walbarashada biyo i tamarta dhalinyarada ciyaaro iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka madaxweyne waare iyo saasoo kale magacaabay wasiiro cusub ubedelow haani hore xilka u qaadi inkastoo iyo lanshaa ayna sababo rasmiga ee xilkalankuu qaadi mas-uuliyiintana dhino kalena maamulka iyaana ku miday shacabka ka nool degmada bulaburda iyo weybayo bilaawana wejigii lamaad ee nadaafada ee degmada bulaburda faafahinta warkuweyba beledweynaha ninku daray bashiir cabdulaahi ismaana maamulkay qaar ka mid a shacabka ku nool degmada bulaburda ee gobolka hiiraan oo iskaashanaya ayaa degmadaas ka bilaabay wejigii labaad ee bilicsu culinta qaar ka mid a xaafadaha degmada bulaburda ee gobolka hiiraan waxaa degmada buulaburta looga bilowday barnaamijkii sanateshika ama isxilqaanka degmada buulaburta lagu hagaajinayay bilic soo celinta maamulkii dowladda hoose oo shaqada lahaa iyo laba xaafadood oo kale ah indhacaal iyo madiina shaqadana kulley maanta kuma eko way sii socon doontaa insha allahu tacaala wiigan oo dhan marka waxaad moodaa in aan iska kaashanay wax walba oo degmadii horumarkeedii ah waa tallaabadii horreysay aan qaadnay iyadoo lagu soo nooleynayo bilicda degmada buulaburda iyo horumarkeeda waxaa qayb weyn ka qaatay dowladda hoose ee degmada ururka dhallinyarada xaafadaha dhammaan dhaceel madiina maamulka dhan oo iskaashanaya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa halkan diyaar ugu nahay in aan ka qayb qaadano horumarka degmadayada iyo bilicdeeda iyo sidii loosoo horumarin lahaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada iska kaashaday dowladda hoose iyo xaafadda indhacaal iyo xaafadda madiina saddexdaas ayaa iska kaashaday ururada bulshada ururka dhalinyarada sidoo kaleeto ururka haweenka qayb ka mid a dhaftirkooda uu joogaa intaasoo dhan waxay iska kaashadaan bilicda degmada buulaburto insha allahu maanta iyo birina ma ku ekaanaysa insha allah waa sii wada budoonaa cidnana loogu heybeysa maha degmada buulaburto bilicdeeda iyo quruxdeeda duqa degmada buulaburto maxamed sheekh sharaabo iyo gudoomiyaha degmada buulaborde faysal xaajir aadan ayaa labadaba sheegay in dadka ku nool degmada buulaborde looga baahan yahay inay ka qayb qaataan soo celinta bilicda degmada buulaberde gobolka hiiraan wejigii labaad ee barnaamijkii isxilqaan ee nadaafada degmada buulaburte ayaan ka wadnaa agaarka xafiis ee degmada buulaburte xaafadaha ka soo qayb galay aaday u mahadsan yihiin xaafadda indhaceel iyo xaafadda madiina iyo ururka dhallinyarada iyo maamulka qaybihiisa kala duwan dhammaantood haddii dowladda hoose tahay iyo haddii ay tahay maamulka qaybtiisa kalaba sidaan hore u sheegnay magaalada insha allahu nadaafadeeda aada lagu waayahay codkaas way baandamboytay warbixintii bashiir ee beledweynaha ninkudarya ciidanka militariga kenya sheegan antiyo dilintum ilama xubnooda ku tirsan al-shabaab koona iyo qobadeen markiyo weerarka qaadeen fariisan iyo kala hayeen antan dhexayta koriisa isaasoo kala bargooni oo ku tirsan gobol xeebeedka laamo ko kumid ee mas-uuliyiinta gobolka laamo ee dalka kenya sheegay intii xubno la dilay iyo kumid ayeen sarkaal ku tirsan al-shabaab waybasaasoo kale sheegay intii al-shabaab iyo miilas waanka seeden sideqoronova aaka forty sevenke irasaasa ma jarto walware oo kubahi dhinaga al-shabaab oo ka eedana wararka kubahi kenya dowladda turkiga iyo gargaar caafimaad dartii dalka maraykanka oo hadda kumid ee dalalka la dhadhiyahaya xanuunka corona gargaar kenya ee qalabka la kabaaro xanuunka corona oo diiray shan boqol oo turkiga dartii dalka maraykanka waybasaasoo kale arrimo ku dambeeytay qalabkan laka sheegaya intii marwaa xukuumadda washington iyo ankara ku asatay intii laka caawiyo qalabkaasa wasiirka waa-iro xanuunka corona iyo wayba subiin fara badan ankahaaya qaybo kumida dalka maraykanka wayba geedka ahaana kumida masjidyada waweyn ee dunida lankaka tukana salaado jamaade sababo la xiriira ku horseedo ka cudurka corona masjidkan kubiin kenya ee jaamici iyo dhowaan shaay intii salaado jamaado lanka ogaana meelasa sacuudiga weyba geedka lanka tukune salaado jamaada xarameenka iyo-ona geedka iyo meelasa waayo inkujaarna wal dhaqdhaqaaqe dhina kaleed culimada kanoola kenya iyo shaaca ku qaadeen anti masjidyada iyo linhirna weybanayo culimadiyo sheegana antii ku dhawaaqowsho keliya yuhaaya anta la yareeya ama la la xakamadeeya la yareeya isticmaalowka musqulo iyo goobo weysaqaadka weybana salaado jamaade ee iyo culimada ka baaqeena anti iyo ondiidna anti masjidyada lihira weyba salaado jamaade ee si aadi ee geedka lankaga tukaday masjidyada kiyaala soomaali iyo jamhuuriyadda isyaanka ka dhawaaqatay madabanaanida ee somalilan iyo-onaye injarna walware ooyo culimada ha ku saaren arrintaasa xanuunka corona iyo dalka talyaaniga ka dili dadku badan intuusa ka dili dalka waa dalalka kale caalamka sida shiinaha weybana dalkaas inka ka dhamaday dadeerow afar boqol labaatan todoba qofa darada dhimashada dalkaas iyo hadda marahayta sedekun afar boqol ishan taas oo ku badan tirada dadka ka dhamadeen dalka shiinaha oo markii hore cudurkan ku bilaawday dalka shiinaha iyo weyba xanuunkan ka dhamaday saddekunlan boqol afartii shan qofa balse weyba su-aalo geliyey sax ahaan tiradaas tanga lamid ee talyaaniga weybana la cadeeyay intee tirada dhimashada talyaaniga iyo kubada titan shiinaha dhammaan shacabka dalka talyaaniga iyo laka amar inta minateedio iyo hankubana inkastoo iyo jaran tallaabooyin iyo hakarogan waa harooda dowladda haddana way ballaasheegaha intiyo jaran dadweliya andhamadahaya xanuunka waybana guud ahaan corona caalamka andhamadaya daddirow sagaal kun oo qofa dowladda shiinaha weybaya sheegday intiiyo injarna kiisas cusub oo laka aragay guda dalkaas shiinaha balse iyo jaran dadqaban xanuunka oo iyo onku kuwayeen dalka binaansheya haabahaato tirada dadka ka dhamaday ama kadhii xanuunka iyo eedan badan tan iyo talyaaniga oo dalkaas hadda sida wiinka aan heli weybana la sheegahaya intii cudurkaasi un dhiifan daddiiraw afartii koo kun oo qofa guud ahaan dhugunsidayaal warkaysin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkeega warkaan ashuur ismaaciil axmed yaasin saarti waana sina dareer siyaasi salaadii farsameeyaye inti warkanka lamid reedan ku kulmaana dhugunsidayaal saas i ammaan alla